arkibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay
bismillaahi araxmaan araxiim kulan wacan oo wanaagsan saaxiibadayna maqal dhagaysanayo meel walba ood joogtaan iyo si walba maqalkaygu idiin soo gaarayaba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xulashada waraysyada rediyo cadaado oo hadahan oo kale marka ay saacaddu soo dul istaagto aad ka maqashaan mawjadaha sideed sideed dhibic shan mekartis iyo sideed sideed eber mekartis
soomaaliyanakii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi a ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacwiyey agogorinays xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayanoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab dhuluf maqaadiir saam iyo garnay duunayo guruta kaa aada guduyudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoogama safiidkii rabbiga galangalkaayiin alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gubac ku liifsiiya gidaar alamarin iyo ku dhibo gaasiriyo jeelal soomaaliyanakii kala gegima ina kala geeyi gurmago-anin gegin iyo allow geedqalale kaadhig gebigaaba midkaasow rabu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilababshe geengeelle iyo dumud ha kaa yeelo gablan wiila-aaneed allowguriga kuu seex rabigegida ceebtiya ku taag goobta laga leexday gisi waylaxasiya ku dila garanta mooryaana yay goola jifte burwaagoroda kaafuule aar kuu gabado iyo libax kugu guraabaas soomaaliyanakii kala gegima ina kala geeyi kul irmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
waxyaabaha saaxiibayaal inta barnaamijka oo hawada ku jira aad maqli doontaan haddii allaha awoodda leh ogolaado waxaa ka mid noqon doona waa sidee xaaladda deegaanadii dhowaan ay colaaddu ka dhacday gobolka galgaduud oo ay ku baxeen ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya saaxiibayaal falanqayn ku saabsan iyo faahfaahinno la xidhiidha in weli deegaanadaasi ay ka jirto xiisad colaadeed ayaan idinla wadaagi doonaa waxyaabaha kale aan idinla wadaagi doonno waxaa ka mid noqon doona soomaaliya waxaa cudurka koronafirus qofkii ugu horreeyey uu ku geeriyooday magaalada muqdisho ee caasimadeenna soomaaliya falanqayn ku saabsan ayaan saaxiib yaal eegi doonaa waxyaabaha kale aan eegi doonno waxaa ka mid noqon doona maxkamadda ciidamada qalabka sida ee xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa waxa ay ku dhawaaqday in qofkii dhibaato u geysta shacab soomaaliyeed la marsiin doono xukun waafaqsan sharciga iyadoona ciidamada lagu amray in ay soo qabtaan dil isaga oo nool iyo isagoo dhintay intaba nuur shuute faahfaahinno uu hadalka ka yiri iyo arrinkaa ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal waxyaabaha kale aad caawa maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda waxaa lagu qabtay maantay kulan lagu soo dhoweynayay heshiisyada ay gaartay galmudug xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa ka qayb galay kulankaasi inkastoo madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf oo qayb ka ahaa heshiisyada ay gaartay galmudug uu ka maqnaa falanqayn ku saabsan ayaan saaxiib yaal idiin soo gudbin doonaa haddii allaha awooddu leh ogolaado waxyaabaha kale aan caawa idinla wadaagi doono waxaa ka mid noqon doona xubintii kalamaan ood qaybaha dambe ee barnaamijka maqli doontaan iyo heestan ayaan idinla wadaagi doonaa saaxiibya mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibada ina maqal dhageysanayo radio cadaado sideed sideed dhibic shan mekartis iyo sideed sideed dhibic eber mekartis ayaad naga dhageysanaysaan waxyaabahaas aan idiin sheegnay oo dhammaystiran ayaad maqli doontaan waa arbaco ay khamiisi soo gelayso taariikhdu waxa ay dul hoganaysaa sideedda bisha afraad ee abriil sanadda labaatan labaatan aynu ku bilowna ah maalmihii lasoo dhaafay waxaa xiisad colaadeed ay ka taagneed deegaano ka tirsan gobolkani galgaduud ee bartamaha soomaaliya gaar ahaan gobolka xuduudda uu la wadaago dhanka dowladda itoobiya xiisadan ayaa waxa ay ka taagneed ee saddexdii maalin ee lasoo dhaafay deegaanka furinta foore iyo sidoo kale deegaanka ballacad oo labaduba ka tirsan gobolkan galgaduud waxaa halkaasi isku laayay dad shacab ah oo kasoo kala jeeda beelo walaala ah oo halkaasi dega dadkaasi shacabka ah ayaa waxa ay dirirtoodu sababtay dhimashada in ka badan toban ruux iyo dhaawacyo soddon kor u dhaafaya xaaladaasi mashaqada ay markay dhacday maalmo ka hor kadib waxaa gelinkii dambe ee shalay ku baxay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya oo isugu jira booliis nabad sugid iyo milatari intaba ciidamadaasi waxa ay si awood ah u kala dhex galeen labada beel oo midiba midda kale ee sida wararku inagu soo gaarayeen ay u fakanaysay amaba ay dirir kala dhexaysay waxaana xusid mudan in maalmihii lasoo dhaafay ay jireen ee dagaallo halkaasi ka dhacay sidoo kale dowladda ciidamada dowladda iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo halkaasi gaaray ayaa isku dayay in ay ka sameeyaan waanwaan colaadii halkaasi ka dhacday si loo baajiyo dhiig kale oo ku daata deegaanadaasi waxaa sida la ii xaqiijiyey qaar ka mid ah maleeshiyaadyada halkaasi ku dagaalamaya ay ka biyadiideen dadaalada ay dowladda federaalk ee soomaaliya ay wado iyo nabadeynta laga doonayo in deegaanadaasi ay ka dhacdo maamulka galmudug ayaa horey ugu dhawaaqay in loo baahan yahay in nabad waarta ay ka dhalato deegaanadaas oo maalmihii ugu dambeeyey ee colaadi ka taagnayd nabadoon cali xaaji oo ka tirsan dadka deegaanada ay diriirtu ka dhacday ayaa caawa qadka telefoonka iigu waramay waxa uuna ka warbixiyey halka ay xaaladu marayso isagoona sidoo kale beelaha walaalaha ah ee dagaalamay ugu baaqay in ay nabadda qaataan sidoo kalena bogaadiyey qaar ka mid ah nabadoonada kasoo jeeda deegaanada ay diriirtu ka dhacday dadaalada ay wadaan soona hadal qaaday in dhammaan deegaanada soomaalida looga baahan yahay nabad waarta
asalaamu calaykum salaan bacdigeed waxaan salaamayaa idaacadda cadaado oo gobollada dhexe waxaan ka hadlaynaa oo aan rabnaa inaan la socodsiino saxaafadda waxaan nahay odayaashii dacdeer laga soo barakeeyey haatanna ku sugan deegaanka ballacad waxaa jiray dagaaladan hadda dagaala jiitabay oo afartan sano soconayay weeye annagooba iska himad xun baa dowladda federaalka qayb ka tirsan oo dowladdan hadda maamul gobolka goboleedka ah ciidamadeedii baa shala tegay meesha aada iyo aad
inaan lagu soo heshiin baa aan noo tiri mhm
aad iyo aad baan meesha dhaliil weyn uga qabnaa waxaan la socodsiinaynaa marka dadweynaha caaraduwaad ee gurceed gaalkacyo gobollada dhexe iyo dowladda sare oo shadar adakaada annagu haddaan nahay beesha ree saleebaan dowladda iyo iftiinka baxay maalkeenna iyo muruqeenna iyo xirfadeenna inaan ku kaalmayno baa aan naga go-an waaya
arrinta nimanka walaalahaya ah oo reer dhabadeedna arrin wixjaxan oo ku aan sababtay dowladdii weyneyd oo soomaaliya oo afrika u xooga badnayd inay burburisay fatan ka kacday maxamed siyaasaree dowladdiisii afrika u quruxdo ay xooga badnayd dab ay sideen baa arrintaas hortay inay laba burtoo soomaaliya dowlad weyno haakuco
mhm
haddana arrintii baa khatar u keenay daba socotaado annagu waxaan u fadhinaa nabad waxaan u fadhinaa dalka soomaaliya inay wadanee la wadaleeya hadaada lagama le inisoor lagama le hebe dalka habargidis lagama le dalka maraxaan lagama le annagana nala kama le socdan ninkii hadda guri nin gurigiis tagaa martidu waa lix sana waxay guri ku jirtaa soomka nimankaasu qabaan oo hay arkin kuma arki mahayana adduunkaan u sheegaynaa in waxay nala ogaadeen maamulka qoor qoor wuxuu nala ogaaday annagu inaan nabad u fadhino qarashkeedana bixinayno waayahay waxaad ii sheegtay in dadaaladii ay wadeen ee maamulka galmudug iyo dowladda federaalka ah aysan guulo wax ku oolay ka iman ee xog nuucee ayaa ku soo gaartay ka nabadoon ahaan adiga
waxaan isoo gaartay wax heerku dhaqan u leeyahay oo ah in liska dhiga mariyo nabadda in liska dhiga mariyo wax wada qabsiga in liska dhiga mariyo tallaabada dilbiga hore u qaadayso in dadkii lagu soo mirsanayo la dagaa- lala dagaalayo in yacni dawladdii laga amar diiday intaa waxaan inta u sheegaynaa ilku haddii uu sagniyo waxaan efemiga uu yidhahdaa roo baa soo dhow sana awaanaadkana sagal baa baxaa sana barwaaqana sagal baa baxaa sagal baa baxay sagalkaa baxay wuxuu ogyahay dawladdii maxamed siyaad barre wixii ay ku burburto oo nimankaasu kiciyeen sagal u eg baa saa ka socda waxaan ka codsanaynaa beesha reeside ugaas bay leedahay waxgarad bay leedahay caqli bay leedahay iyo seetan mulugba nimankaas dawladdii hore duygay haatana dawladdan faynuusteeda oo baxaysa rabaa inay seexiyaan waxaan doonaynaa wuxuu haddii ay jiradaan qabashay u baahan yihiin haddii la sii daayo oo kaba loo iliyana waa ambanayaan dhibaatana waa geysanayaan ee nimankaa in aan kaba loo gelin eel la qabto oo ee, caawid waa qabato oo guri eel qabto oo dowladda federaalka oo qabato oo ra-iisul wasaaraha sharabtana qabto oo madaxweyne ah cabdullaahi farmaajo qabto oo wixii laga soo maray meel dad yar uusan baaqin baan adduunka ogeysiinaynaa waxaan kaloo maqalnay oo cad ugaas soomaaliyeed soomaalida oo dhan buu ugaasu yahay ugaaska sharafta leh oo caa- beesha reeside maanta inuu soo dhoweeyey in uu ku soo dhoweeyey nabadaasa inay ku gacan sayreen markii ku gacan sayreen inuu asagoo ka guustay caaradu waa uga howleelay asagoo kuri tagan annagu ugaas buu noo yoogo ugaas soomaaliyeed beesha saleebaan iyo beesha habartiisa ninkan ugaas buu yahay maxaa dhacay waxaa loo doortay dadka soomaaliyeed in uu kaado oo ay jarjar ay furi waayeen ku fulaan waa waa seegi wixii uu nii soo jeediyo waa qaadanayna ayagoo ka dhashay beeshiisayoo sheegtana waa ku gacansayreen waxaan adduunka ogeysiinaynaa oo dawladda federaalka ogeysiinaynaa oo gobollada dhexe ogeysiinaynaa nimanka xoog looma wey mada beesha reesli xurmay leedahay nabaddu xurmay leedahay balan bal baan ka codsanaynaa dadka dhaq caqliga oo ku dhaqan caabuqa baan ka codsanaynaa laasaxas baan ku codsanaynaa dhismaan qurxan baa wuxuu u yimid boqol baabuur oo toban nin dishay ninka cabdillaahi keliyaa intuu noolaa buu tusay sagaashan iyo sideed baabuur soo soo mariyey oo tiknika ah oo tale beesha tale baan leedahay buu yidhi cismaan anigu nabad ma ayna tegi waayin beesha reesida xurmadeedaan inay ama u qadasiyoon ku galno ama ay naga qabtaan intaa baan dhowrayn wuu tegay gobol buu dhigay bangeele markii la wada hadlay waxaa la hadlay daahir gare cabdillah lugcas wuxuu yidhi eh, boorsada maran oo cismaan qurxaan u gacanta lagu geliyey annaga maxamed abra- maareero ma yeelno cismaan qurxaan waa u ooyey ninka aqalka hadda udhisay uma aqaan war waxa aan soo arkay oo lagugu difaaci karo oo lagugu qabsan karo oo dhibaato kuu gey kuu geysan kara oo dadku kaahayo anigu aan kaa hayno hayna diidin dad isku xoogsan baana waxaan ka codsanaynaa caqliga balanbal culummada balanbal caaruda caqliga iyo culummada joogta dadka dawladda iftiinka yarka ah inoo baxay kaabaya oo ku shaqaynaya ee dalinaya in dadka nalala arko oo la qabto oo la daweeyo oo hadday qarsoomi waayaan galmudug ka tashato haddii arrintu tahay tii hore oo maxamed islaan bare dowladiisii soddojirka ahayd ay ku burburdhay dib loo daayana waxaan leenahay ra-iisul wasaaraha dayfe oo sharafa iyo cabdullaahi farmaajo dad ka hooseeyaa ma jiraan baanu leenahay haddii arrinta sidaa loo daayo arrintaa ha la qabto maanta meel laga qaban karay joogtaa waxaa loo doonayaa muruq iyo maal iyo maskax nimankaa qoriga loo ordaya waxaad xusuusan tihiin toddoba sagaashan iyo kowdii dawladdii burburtay sababkay ku burburtay waad taagnayd maalintii ay nimankaa halkaa iska mareegeen ninka askariga ah waxaa lagu dhaariyaa inaad dalka u shaqaynayso afciin iyo qaar dheere ina maxamed diine gaari ninba laxdigu ahaa gaada uu ku shaqaynayay ninkii kaga sarreeyey xerada ciidanka intay garta duumeen afar beeba inay la baxeen siddeetan iyo laba qof oo macallin iyo soddon arday ay ku jireen inay ku soo laayeen beebada dhiig la xeray inay soo dhigeen taariikhdu waxay daba socotaa fiibay daba socotaa ilmax laguma ahayn awal eed labaane ilmax laguma ahayn laakiin maanta ilmax waxaa loo yahay dadka ay shiyaan ayaguna inayna nabad rabin dadka soomaaliya nabad ayna la rabin inaysa soomaaliba ahayn soomaaliban ay ahayn oo waxaa soomaali ka ba'aya iyo dib u socodka iyo kala burburku aysa soomaaliba ka tirsanayn arrintu sidaas u qurmaysaa waxaan adduunka ka codsanaynaa haddaan nahay odayaasha beesha taleebaan in arrintaa maantay meel dhoweyn joogtahay aan la fogeyn in la qabto in beesha dadku soota reer ahaan waxbaan isku darsanay ninkii dhibgaysana ninkiisa lagu eedaynayaa beesha sidee khaasatan caqligeeda ma qabaan arrinta inaysan la qarin waa ognahay waana ku mahadsan yihiin
ugu dambayn ugu dambayn waxaan rabaa su-aashaydii ugu dambeeyey inaan ku weydiiyo mudane deegaanadan sidaad horey usoo sheegtay waxaa ka dhacay diriir muddo soo taagnayd aada u fog haddaba ma jiraa xal aad is leedahay waa laga gaari karaa diriirtan sukeeye ee kusoo noqotay gobolkan galgaduud
arrinta waxaa ugu dambeeyey rajadii ugu fiicnayd maantay ahayd caqligii dawladda oo uu hogaaminayo ugaadka sharaftaroo beesha seeside oo nin culimaaho caaqilahoo jaamiciya ah oo kitaabka alle wax ku maamulaya inay ku gacan sayreen baa cad xooggii nabad xooggii iyo ciidamadiina waa loo keenay waxa ay ku maqaan waa laso wax ku gacan sayreen sokeeye iyo mas-uuleen iyo dad wanaagsan na waa u tagee waa ku ansayneen haddaan wax la yidhaha xoog lagu maamulin wax rajaa oo meesha nooga muuqdaa ma jiraanin waxaan ka codsanaynaa mar labaad beesha reer sidee hadday gabahaaray jiraan hadday gobollada dhexe joogaan hadday magaalada cabdulaq joogaan haddii ay joogaan buuro hadday waa mahadsan yihiin nimanka yarka oo walaalahaya ah oo ceerka dambeeya waxa ay ka mareegayaan wax soomaali dhibaato u wada ah weeye mareexaga kale eedeymayno lama qabo waxa la qabaa wax laidhaahay arag annagu halkaa baanu ka nag raacnay saddex sanaanu waxaa jirnay intee puntland dhaafnay meesha layidhaha magaceeda ee somalilan halkaan baan ka guurnaa laasan caarood baa tegnaa adumagaan soo marna ah balabal baan degannahay nimankaa wax dhiba kumayna arag nimankaa la yidhaha beesha reesare haddii fadniguma jirto ah kamaa loo cunimayaa laakiin inta dadku ka fududaado arki waayo waxa dadka duminaya in la dhaafo la qaban waayo oo aan ayadoo eex ahayn la aasaami waayo waa ka baqayna laakiin wax eexa beesha reesare la baqmayna maa markee dawladdu waa dawladdu waxa weeye waa caanaheeni waa ifteynkeeni waa udubkeeni waan rajada ilaahay dhigtiini madarkay ka xoog badan tahay ka mid badan tahay nimcada ilaahayna siiyey ka midan tahay dawladdeena ma dili karno dadkeena ma dili karno ayaga waalahaya weeye hadda kama inay rajo dhigin waxaan doonaynaa adduunka waxaan socdoonaynaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sarafka leh waxa ay wadaan oo nabaddaa waa la wadaynaa haddaan nahay beesha beer madaxweynaha kala madow iyo dawladda federaalkaada laakiin waxaan codsanaynaa nimankaan ugu bahaloobay oo iskakaaya cayrsanaya oo oo rajacnimada muujiyo oo waaskii saraftaada beesha seeside kalsooni la-aanta kala soo laabtay in laga tashado oo sidii lagu yidhi soomaaliya bay u socdaan nimankaan inay baabi'iyaan in arrintaa laga tashado baan ka sugaynaa si degdega tillaabadeed iyo saxaafadeeda iyo tashigeeda in loo fadhiisto
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
hagaag saaxiibayaal barnaamijkii xulashada waraysyada rediyo cadaado ayaad maqal dhagaysanaysaan waxaad nagala socotaan mawjadaha sideed sideed dhibic shan megartis iyo sideed sideed dhibic eber megartis markan dhuusamareeb haddii aynu eegno madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo weeliye madaxweyne ku-xigeenka eh, galmudug cali daahir ciid ayaa maanta waxaa qada sharaf loogu sameeyey duleedka deegaanka mareergur iyadoona inta badan siyaasiyiintii kasoo qeyb galay ay u dabaaldegayeen heshiiska taariikhiga ah ee ay gaareen ee galmudug eh, inta badan ujeedka qadasharafeedkan ayaa ahaa eh, taageerada maamulka ee uu haatan ka gaaray isu soo dhawaashaha siyaasiyiinta kala aragtida duwan ee dhanka dowladda federaalka ah iyo weliba gudaha maamulka galmudug waxaa hadallo kala duwan ka soo jeediyey mas-uuliyiintii halkaa isugu yimid oo uu ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug sidoo kale waxaa hadal dheer oo uu sidoo kale ugu cudurdaarayay madaxweynihii hore ee galmudug axmed eh, ducaale geelle xaaf soo jeediyey xildhibaan axmed macalin fiqi oo aada ugu dheeraaday galmudug iyo is-umaatinkeeda soona hadal qaaday in galmudug haatan ay cagta saartay waddadii horumarka ayna mudan tahay in lagu daysado axmed macalin fiqi waxaa hadalladiisii maanta uu duleedka magaalada mareer gur ka jeediyey ka mid ahaa
madaxweynihii axmed ducaale safar degdeg uu ku baxay laakiin anaa u jooga booskiisa anaa ku hadlaya marka yaan waaska iyo ysslihin waa la maqanye runtii waxa galmudug ka dhacay wax taariikhiya wa dadka reer galmudugna waxaa weeye meelay joogaan iyo ummadda soomaaliyeedna sida quluubtooda ay ugu faraxdeena waa la arkay yacni waa la ishayn waayey galmudug waxay ahayd meel lagu bartay ishaysad iyo khilaaf iyo isqabqabsi iyo madaxweyneyaal meelo kala jooga iyo baarlamaano kala jooga iyo shirar jaraa'id oo la isku qabanayo iyo warqad marka mid qoro mid kala s- warqad kala qorayo waxaan u malaynayaa maanta waxaan ka ducaysanaynaa een, arrintaasaan ka ducaysanaynaa ilaahayna waa kii naga waday waana kan dowlad goboleedyo iyo dad badan oo muddo dheer jiray ay ku taamayaan meesha galmudug maanta joogto inay soo gaaraan runtii Een, waxaa la yidhaahdaa tusaalahaas dhowr meeloodna waa u soo qaatay libaaxa wuxuu ceyrsadaa biciidka biciidku wuxuu ku socdaa sagaashan kilomitir saacaddii libaaxuna konton iyo siddeed kilomitir saacaddii buu socdaa haddana inta ka daba tago ayuu qabtaa suurtagal maahan afartan afartan kilom afartan maaragtay farqi ah soddon iyo labo kilomitir ayadoo idiin dhexayso inuu ku soo qabto suurtagal maaha laakiin sirta ku jirta qabashada waxaa la yidhi baciidku wuxuu dhugtaa gadaal isagoo isleh ma laguu soo dhow yahay marka habsa socodkii waa ka habsaamaya markuu wax yar socdoba dib buu fiirinayaa ma lagu qabtay waat libaaxiina waa soo durkaya xawaarihiisu ku socdaa ilaa uu ka gaabiyo konton iyo sideed kiilo is- konton iyo sideed saacaddii marka dambena qoorta qoortu isku jabiya waa aragteen meelaha animal discoveryga iyo meelaha sida lagu soo bandhigayo galmudug gadaal bay fiirinaysa dad dheereeya way tahay runtii oo socod dheer xamar bay camireen south sudan bay camireen nairobi bay camireen south south africa ayay dadkeedu wax badan ka dhisteen laakiin marka deegaankooda la fiiriyo waxaa is leedahay maxaa ku dhacay dib u fiirinta weeye waxaan is leeyahay annagaa dib isku fiirin jirnay annagaa iscayrsan jirnay waxay la tahay wixii hadda ka dambeeya xawaarihii loogu talagalay dadka galmudug inay ku socdaan oo sagaashanka iyo ka sii dheera inay ku socdaan waaye waayo dib u fiirin dambe ma jirto taasaa waxay keenaysaa in yididiilo badan ee dadka reer galmudug ay helaan marka runtii waxaan baliyeynayaa madaxweyne axmed ducaale iyo madaxweynaheenna axmed cabdi kaariye inay dhammeeyeen si hoose u dhammeeyeen arrimihii dhexdooda ahaa inkastoo dadaal xooggan lagu bixiyey waxaa ka sii horreeyey dadkii tabashada qabay murashaxiintii ha ahaadaan siyaasiyiinta ha ahaadaan iyaduna waa soo dhammaatay waxay la tahay hadda waxaa la baadigoobayaa qof tabasho qabaa ma jiraa reer galmudug siyaasi ah ayaa ayay madaxweynihii ku dhawaamayaan iyo madaxweyne ku-xigeenkii war ma jiraa qof cid og baadi baa la dadku fiirin jireene qof meel ka og ma jiraa qof wax qaba si loo daaweeyo intaan gaari u dhaqaaqin haddii aysan waxba jirin waxba lama sheegin waxay la tahay wixii hadda ka dambeeya waa la dhaqaaqaya dibna lama fiirin doono waxaa runtii galmudug tii siyaasiga ah waa dhammaatay abwaankana waxaan leenahay saan gabay uga sugay inuu siyaasad noo galay abwaankii marka abwaan waxyaalaha la iska daweynayo nin walba barfishakisa inuu qabsado w hadda wixii ka dambeeya marka marka waa mahadsan yahay ninka dhaktar ninka dhakhtarka dhakhtarnimadiisa waa inuu aadaa kan xanaanada xoolaha xanaanada xoolaha waa adaa abwaankuna abwaannimadiisina joogo we waxaan rabaa runtii waxaa jira cudur yar oo iska soo socdayoo weli galmudug meelaha qaarkood laga maqlayo inkastoo dowladda galmudug madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkii ay direen ciidanka ku kala dhex jira cudurka keliya oo nagu harsan reer galmudug haddaan nahay oo ay tahay cudur gabow ah islaamnimadeenna aan u fiicnayn dhaqankeenna aan u fiicnayn waa cudurka isdilka qabiilka ku salaysan iyo qabyaaladda inuu naga soo gabagabo degdeg waay waa cudur bulsheed bulshadeennu hayaa bulshada soomaaliyeed o dhanna waa hayaa laakiin meeshan waxaad moodaa cudurkaas inuu jiro aadna wuu xoogaana meelaha qaarkoodna ka nool yahay waxaan ku baaqaynaa in xabaddan meel kastoo ay ka socoto soomaaliya oo dhan gaar ahaan galmudug in la joojiyo waxaana runtii si degdega looga howlgalay la iskuma sii fiirsan dagaalka hadda maalmihii dhawato meelahan ka socday dhabbada agteeda dowladda galmudug way ka howlgashay ciidankiina meeshay ku sugan yihiin odayaasha dhaqanka iyo dadka siyaasiyiinta ee xildhibaanada galmudug ee lookalkaayo dhammaan in qayb laga qayb qaato laga wada qayb qaato in la damiyo lasoo afjaro wax laysku hayana miiska wada hadalka la isugu yimaado taas keliya ha noo harsan baan u malaynaya waxyaalaha yarkaayo horumarkeenna diidaaya wixii intaas ka soo haray waxaan is leeyahay waa habsaan baan nahay deegaankan weyn oo ballaaran oo badda dheer leh dekad ma leh deegaankan waddo fiican ma leh oo waddadaas jajabsan ayuu hadda leeyahay laakiin qoriga zuugaa boqol kun baan u ogolnahay ama boqol iyo xoogaa kun qoriga dhashiikahaay oo laysku dilo oo beeluhu samaystaan soddon kun buu ku dhow yahay iyo dhowr iyo labaatan kun dhaqaalahaas waa inuu aadaa horumarka dhaqaalaha dilka loo isticmaalo oo dhan inaan geyno weeye horumarka ganacsatada iyo dadka reer galmudugna hadday deegaankan uga cabsan jireen midnimo ma leh waa ku khasaaraysaan xoole haddaa gelisaan south sudan oo cawaani degantahaa ka roon ama meelo kale south south africa oo laysdilayooo laysgowracayaa ka roon maanta nabad weeye waa la maalgashan karaa waa furan tahay wax ishaysta ma leh dekedahiisa iyo dhulkiisa caadiga ah iyo deegaankan oo dhammi waa ka suurtagal waxaana u malaynayaa rule of law inuu ka jiri doono hadda kadib aysan dhici doonin qof laysansi u haysta inuu inta wax dilo maqaayadda ka sheekeeyo inay soo gabagabowdo dadka dilka inta wax dila sidii ayagoo ruksad u haystoo kale haddana bulshada iska dhex jooga taasi inay naga soo gabagabowdo wey ruksadaas
waayahay saaxiibyaal barnaamijkii waayahay saaxiibyaal barnaamijkii xulashada waraysada radio cadaado ayaad la socotaan mawjadaha sideed sideed dhibic shan mekartis iyo sideed sideed dhibic eber mekartis ayaad nagala socotaan markana haddii aynu eegno ee, shabeellada hoose eh, ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa soo gaaray ee maalmihii ugu dambeeyey degmada wallanweyn ee gobolka shabeellada hoose halkaasi oo ay ka dhacday dirir sokeeye oo inta badan saameyn ku yeelatay dadka deegaanadaasi waxaa dadka deegaanadaasi ay muuqaallo ay baraha bulshada qaarkood dhigeen lagu muujinayay falal anshax xumo ah oo dhaqanka soomaalida iyo kan shareecada islaamka intaba meel ka dhac ku akaa oo ahaa in la gubay dad ku dhintay dagaal beeleedyadii halkaasi ka dhacay waxaa wararku intaasi ay ku darayeen in xaaladaha ee ka jiray deegaanadaasi ay maalinba maalin ee kasii sare marayeen muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada halkaasi gaaray ayaa waxaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ay amar u siisay in ay joojis- joojiyaan howlaha ka socda ee deegaanada ee gobolkaasi si loo hakiyo colaadaha sokeeye ee ka socda ee deegaanadaasi xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda ee ciidamada qalabka sida ayaa waxa uu ka hadlay arrinkaasi isagoona amar siiyey ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugan
annaga mar haddii aan degmada wallaweyn soo gaarnay dhib iyo dhibaato ka dhacday darteedna aan u imaanay inta ay nafi nagu jirto waan fulinaynaa shaqadii aan halkaan aan u imaanay kuwii dhibka geystay oo dhibaateeyey oo suurad xumeeyey dhaqankeennii iyo soomaalinimadeennii oo dad aan waxba galabsanin oo aan dagaal ku jirin dilay gubay gowracay maxaa la yidhaahdaa barakiciyey boobay way maraayaan ciqaabtii ay geysteen way maraayaan taa horta waxaan rabaa inaad ah, khad guduudan aa hoosta ka marisaan waxaan u imaanaa annaga halkaani eh, deegaan gaara iyo iyo shaksi gaara u- oo dan gaara u soo aadna maahae waxaan u imaanay inaan u- u adeegnaa deegaankan dhibta ka dhacda aan xal u helnaa maanta aan annaga u imaanay wixii ka dambeeya ciidamada iyo saraakiisha danab waxay amar u qabaan oo amar maxkamadeed u haystaan qofkii muwaadin soomaaliyeed naftiisa iyo hantidiisa dhibaateeya wixii maanta ka dambeeya inay asaga iyo cidda difaacaysa nolol iyo geeri toona ku keenaan waxaan ballan qaadaynaa xitaa haddaa geeri ku keentaan inaan ku dul akhrino inuu dhiiggiisa hadur ahay oo asaga dhibaatada waday inaan ku dul akhrino taas inaad gaarsiisaan dadka ha la gaarsiiyo in aan ciddi ciddi dhibaataysaa looga haraynin saraakiishuna waxay ku amran yihiin ay ku- ku- ku amar u haystaan in ay soo qabtaan cid walba oo muwaadin naftiisa iyo hantidiisa dhibaataysa
hagaag saaxiibyaalkaasi wuxuu ahaa xasan cali nuur shuute oo ka hadlayey eh, dirir maalmihii ugu dambeeyey ka soo cusboonaatay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose markana haddii aynu eegno wararka magaalada muqdisho war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaaliga ah ee soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay laguna shaaciyey in cudurka coronavirus uu ku faafay gudaha dalka gaar ahaan magaalada caasimadda oo ah ee muqdisho ilaa wararka qaar ayaa sheegaya in halkaasi ay dad jiraan ee ee la xanibay oo ilaa iyo laba iyo toban qof gaaraya oo ku xaniban goobaha caafimaadka maanta oo ugu dambeeyday wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaaliga ah ee soomaaliya ayaa shaacisay in qofkii ugu horreeyey oo qaba ee coronavirus oo ugu geeriyooday magaalada muqdisho ee caasimada dalka isla markaana kiiskaa ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya haddaba wararkan ee soo baxayay ayaa sheegaya in xaaladan ee kusii fidaysa guud ahaan dalka ay sababi karto in ee, dad kale ay waxyeelo ka soo gaarto sidoo kale ee, wararka qaar ayaa sheegaya in eh, dad haatan ah, looga shakisan yahay coronavirus ay gaareen goobta loo waa goobta loo asteeyey baaritaanka cuduradan ee magaalada muqdisho ee wasaaradda caafimaadka ay asteysay qaybihii dhexe dambe ee barnaamijka ayaan saaxib yeel isla soo gaarnay waxaan kusoo dhawaataan markan kalamaan
dumarkuu ka tagay iyo
daymada caruurta dalkiyo dadkaba samir allahayow ka deeqsi rabbiyow ka deeqsi war xudaydi ilaahay ha u naxariisto qabrigiisana ha u waasiciyo dadka soomaaliyeedna samir iyo iimaan allaha ka siiyo gaar ahaan caa'iladiisii aryaa karoono mii maqashaa waabii maqleeh ku maqli maa halkaana ma jooga ha noogu yeerin ilaahu hana maqashiine aryaa aniga iyo karoona iska kaa oga shibigadhe ar abdulow dagaal ka dhammaayo la erayin xisaabtaaska dartay war cabdulow addeedda sogtihiin maa nagala hadashid aryaadhaha aqoon kali sumalin karoodhana way ka dhega badan yahay waanana maqlaha dhegaysta karoonow ra'iisul wasaarihii hore nuur caddaa disha koow dad kaloo magacyo maamuus lena waa soo dishay haddana xudaydiyo fanka soomaaliyeed ugu weynaay aad dishay aryaa mawaadan xishoohay midda kaleeto kabankii soomaaliyeed karoonow inuu tumid kaa rabo ma ogtaa haddii jiim sheekh muumin laga reebo xudaydi allah u naxariisto intii dhimatana allah u naxariisto annagana gadaashood ilaahay nama fidneeyo laakiin soomaalida karoona dhibaato ka weyn baa haysata arraa maxay haydna dhibaatadaas war hordhaankee jididhahiirin aawudiyo guryaan ka oodanayni haddana korooni koy minadha ka oodanaadaban neeray dhibaatiniin yaramay war musuq maasuq miyaa la sheegay war karoonuhu waa xanuun ilaah baana keenay isagaana kaxayn karee aakeefoodhisabana soomaali uga daran karoonay aryaadhaha waa war la'dihiine kibir iyo isla weynayac karoona nooga daran war karoona maamul xumadaa ka daran waa lagu qufa lagu kala jaba kibirka ya dheegi jari wareedhaa waa waalan jirteena warka naga suga soomaalida karoona waxaa uga daran waa qabyaalad ee daawo miyaa loo hayaa anugu waxaan hubaa karoona soomaali kursi jacayl baa uga daran dawada ugu sokaysee maanta qabyaalad loo hayo baaq waaye warna miyaw qabyaalada quraan malka agriisadu koro aryaadhaha anugu waxaan dhihi lahay how qabyaalaada idin qaribte quraan miyaa idin qaba qabyaalaada idin qaribte quraan miyaa idin qaba maya qabyaalada waa lagu oloobaa qabyaalada waa lagu oryaamaa cilad weeye baaso waaba cudur la neceb yahay
maqawiil qawi ilaa leesuqacdabaaye waryaara walla weynay qabiilada soomaalidana goormuu khawiilku ku soo biira cunugooyaraa la dilaa khawiilaa loo dili hooyaa la dilaa khawiilaa loo dili dhakhtaraa la dilaa khawiilaa loo dili uskale dadkaani maxay khawiilka qalad uga fahmeen hee maxaan kaga saa khawiila la sheegoyaay war waxaa la yidhi wax dadkii gartaa kama wabxaan sun iyo waabay waagii beryana dhiig walaal wagac ma siiyaan wiifto iyo wareentiya xabbado kama wayoodaane walaalow walaalkaa hadilin oo wad ha u noqon wadaawreeg ha aragnay walaalow walankaroon waayana wala kale iyo wadwadan waadiga jahnami koy ka hor oran leeyin arooda waxaa la yidhi ninkii walaaloo ku yidhaa walaal uroonaa la yidhaa ninkii walaaloo ku yidhaa walaal uroonaa la yidhaa maxaa idintiidi warnimayow nin odayoo ka hadlaya dagaalkii ka dhacay galgaduud warkiisa waa garawsada aniga waxaa la weydiiyey maxay isku dilayaan beelaha diriraya wuxuuna yidhi mar kasta oo ilaahay roob siiyo sidaasay isu dilaan waa u dabeecad widaadka diinsanagaasiyaa ka hadalaay warshe eedan garawsadi may arikasaasana madi dadkaha ka buysanta beertana karoogda yaa isbaabiyaan ebadshoba aryaadhaha ma nimcadi ilaahayaa dadkan uga daraysa waa yaabe warnimayow la ogaayo ayadoo abaara jirto laba qabiiloo isdilaysa lama arkin war barwaaqadan iska baabi'iye maa hooba abaarkooyta buusha weelkan buyti wadan wada samanya waxaa kaloo la ogaaday qof haddii ou gaboobo ma bururo babababababa ma yidhaaho haddii burirkaa dhab yahay bilaabaha dhiig u yaal ma dhaha miya war waxaa la yidhi haddii geeli roob daga nirguu waasayaxayaana hal weynoon xishoonayninoo galabtii dheelaysa sidee loo gelayaa tolow waa xujiya yaab war allah u naxariistay abwaantima cadde wuxuu yidhi qabyaaladii iyo jeeroo la naco qaadkan lagu waashay qabyo weeye soomaaliyay qiiradaadanu aryaa wax ma ogida waxa waxaa kaloo cabdulaahi suldaan yidhi dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooyaane abdilow may kaleeley dubbo madax waa iskala dhacdaa daa'in ebadkeede dadka kama yaraateena waa isdabarjaraysaan war wuxuu kaloo yidhi bal inay dalfoof tahay caqliga doonin laga saaray wixii horay u soo daashaday degashanaysaa waxaa kaloo yidhi nin walaalkii geed ugu jirow garasha kaa dheer aryaadhaha hadda nafteeda qabaa'ilka isdilaa mugi la wareesto mid walba wuxuu leeyahay dhulkan anaa iska leh waxaana la ogaaday soomaaliduba inaysan dhulkan xabad ku lahayn haye abdulle ardu habashii u artafadahayte kenya iskalamaa ka wadaa aryaadhaha itaaliyana ha lahaatee iga dhigansada warka rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dhul ninki nooleeyaa iska leh muga mid ambeer ka falan oon guri ka dhisan oo asagu dhulka dhibaata ku hayo dhirta ka jaree dhuxul ka abuura oo dhiig dad ku daadihaaya aa wuxuu leeyahay anigaa dhulka leh intuu ka leeyahay ar abdulow goofka anila wiilshe waa la sara jiray ha dirirta nooreebalayda dadka war xuseen sheekh axmed kadar allah u naxariistee wuxuu yidhi dhulkaanu dadka waa u dhaxays ninbana dhiishuu meel dhigtaa war horta dhulka ilaahay baa iska leh nin walbaana wuxuu ka tabcadu ku leeyahay ha ilaabinahe waxaa kaloo la yidhi dhul iyo dhinacaa isleh war horta dhulka ilaahay iska leh lan walba madiisu dhamada dhinihiiya meelilidhaka iyo dhahalan eh war soomaalida dhulkuma yaree dhaqan xumaa ku soo korortay warnimayo fidnada dhulka waxaa keenay wixii federaalka keenay waxaa kaloo la yidhi how dhanxaanaag how dhoweynin dhuux dhunow duuleeshaa dheef rabte dhanxanaag how dhoweynin dhuux dhunow duuleeshaa dheef rabte maayino war waxbaha ku xiiqinina dadaan xeer lahayn ma xasilo war waxaa la yidhi dalkanaga ballaarkiisa iyo bilan wanaaggiisa baaxaddiisa kama dayriyeen waa sallay badaye gobolaysi lagu baahiyaa bi'iyey ciiddiiye reer kastaba xuduud beena buu baal ka suubsadaye sidii debi iyo baasiinna wou kala baqaayaane xidigtiyo buluugga cirkana baawarkood dhimaye boqol calanna waa loo bedelay oy babbinayaane balaayana balaayay dhashaye taana waxa beeray foor boontifayfkay kol hore nimanku baaqeene iyo wixii sinaanta u bedelay eex bareeraah war waxaa kaloo la yidhi xagga guudka naga saaran ee guulla nagu leeyey cibaadada waxaa lagu gutaa goob ammaan jiro gaadma nin iska egeegayaa gaabi faralkii masjid gudaha loo galo hanuun laga gudoomaayo culimmadana guubaabiyee guusha nagu boorin galladdaa inay nabadda tahay yaan la garan waaye warwalbankan ogdankeedu soomaalida leeye mar hore abdudhuuh wali bayray ha soomaalidu soomaalidu soomaalidu way bugtaa basteed way oo la hubi inuu udur ba'ani helay bidhaanta laga gartaa bidhanta bidhaanta bidhaanta laga gartaa dhammaay horta cabdidhuux soomaahin abwaankii sameeye heesta tidhaahda jalla dhoobada anna dhagaxa dhisma weeye kii ka dhuuntoo dhibka diidow dhaxal kuma lihid xaaduga tege war abwaankaa sheegaysaan waagii baabisiyaad miyuu xoogu diniinta ka tirsanaa warnimayaw guddoomiyii maxkamadda ciidamada korneel shuute waa kii wanlaweyn tegey hayehe nimankii isdhammaaya suuratulmaa'idinku kor akriyey hadda arrinta waa uu fududeeyey wuxuu yidhi wixii wax dilaha oo la arko meeshooday ku xukuman yihiin hala toogto marka xukunkii on ayr oben ah ayuu ka dhigay war hadduu yidhi ciddi kastoo fidna bilaabayso la arka hala toogto waa fududeeyey hawsha aryaada horta madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un waa kii yidhi cid kasta oo fidnada koronafirus lagu arka barteeda ha lagu toogto korneel shuutana waa ka hadda yidhi cid kasta oo fidno iyo dagaal qabyaaladeed hurinaysa barteeda ha lagu toogtee tolow korneel shuute iyo kim jim un maxay isu yihiin mise isku kulliyad bay ahaayeen waraagga war layda labada nin milatari bay isku yihiin aryaadhaha anugu qabyaalad waxaa nacay mugiditoor xasan xaayow loo dilay waraan gabiilgabiil may banna ey madi diktoorkiin dhaah diktor huseenaylin dili aryaada waxaa la yidhi duka nasiibuu caano ku hela waa leeyaha laakiin calafuu ku caba ma leh haddana waxaa la mida dadka inta diktoor helay iska dilay waxaa kaloo la yidhi qof indhihii iska ridaya hadhow yaa hagi doona warnimiya wari dhammaantiis bilaayay mayba haysatee lankii bukaandabiibjay baaska furi war waxaa layidhi halka dhakhtar wuxuu u dhigmaa boqol qofood war waxaa la yidhi dhakhtarka soomaaliya kuna u dhigmaa arooda aniga dhakhtar la dilaay waxaa igu xanuun badneed isbitaalka afgoa dhakhtar qof qaliin ku sameeyey asagoon weli talinoo taliinkii loo diyaarinaayo ayaa inta loo soo galaa kibiskim kibiskim lagu siiyey qofkiis qaliin ninka ku sameeya wax tala la waaye ilaan baati ma ahe warintu badbaadinta naftaa bukaanka ku mashquulsanaa miyaa isaga tiisa lagu mashquulsanaa waxaa hore loo yidhi nimaad kabtiisa karaysaa garfantaada tolaaya war soomaaliya waxaa la yidhi dawladay noqotay war mahaysiine imisaa taa khayra sheegaya toban jeer xitaa waa ku dhaartay ma haddaad ogaatay sheekh shariif labada kun iyo kow iyo tobankii sheegay in waddadii dowladnimada aan xagta saarnay war taasyeedeenna makuntum ii kowd haddii sheegi ayaan dunka deeriyaayihe war madaxweyne farmaajo wuxuu yidhi dowladdan dowlad ka fiican waddanka ma soo marin war naga jooga waryaada warka dhegaysta kenya waxay dhihi jirta xuduuddeenna soomaaliya aan la wadaagna waa xidhannay hadda soomaaliya ku dhawaaqday inay xuduuddeeda ka xidhata kenya markii la sheegay karoone mandheero soo maraya war haddii karoonihii kenya la xidhay karoonaha etoobiya ma la fasax aryadaha waxaan maqli jira dalka sidii liin dushayday dalka sidii liin dushayday dowladii mariineedayn ma gudaane anuna daagaase war abdulownkadheelo anana maybaa dheega jiray dalka sidii liin dhisiiday dowladii mariidii deegma dhibaane ununu daagaase warwar ma haysiine imaaraadku somalilan iyo puntland wuxuu geeyey qalab looga hortegayo coronavirus marka waxaan la yaabanahay ma kala qaybinaa mise waa taageero hayahe ununkanaxay noogu keeni waayeen malaxweyda aan ka dhacnay warnimaya war ma haysaane caaqil somalilan u hadlayoo la yidhaahda caaqil jaambiir wuxuu yidhi siyaasiyiinta somalilan hogaamintii bulshada way ku fashilmeen muddo soddon sannadoodana been bay sheegayeen hadda laga bilaabo cuqaasha iyo salaadiinta ayaa masiirka ummadda ka talinaysa war boqormuur badow wuxuu yidhi madaxweynihii somalilan magaaladii waa ka fakaday markaasuu beer dhex tegey shacabkiiyo karoonihiina waa isaga dhex tegey nin naftiisa keliya la cararayaana ummad ma hogaamiyuu yidhi wareedhaha muuse bixi keliya waa idinka sheegaye madaxweyne farmaajo xaguu joogaa war aan halbeerni dagawma gaba beeldaamo kala jira kaale madaxweyne sheekh shariif waxaa siin carrooda karoone digniinta dadka la siinaayo waa inay qaataan oo aqbalaan islaanta gacnaha oo shakablisku siinaan waa in la joojiyaa kor dhaar waa in assalaamu calaykum laiska yidhaahdaa war haddama qofku yaqaano salaam kuu soo taagtaa laga gudbi karaa ninka naftiisa rabow salaan kula nakoobiyay dadka ninkii naftiisa rabowse assalaamu calaykum ha ku deeqdo kuwa gacmaha soo taagtaaganayana yaa gacantaada cisho dheh abdulow garaaba goosaata ariga celi gacantaada gumudka ku laafiyo war xusulku isku salaama waxa nagu xindhisan araada kulaal badanaa jira assalaamu calaykum ka badan intaa u socotiin maalin walba jugdeeda baas lahaanaysa ilaahay iimaanka idin geliye
aryadaha gacmihiinna dib nooga celiya ilaahay ha noo gargaare war muqdisho gaastariinkii waa ka raysan rabtaa kaasadaaba la galoolan haddee
waa hagaag saaxiibayaal intaadan uga soo gudubno saaxiibada xubinta kalamaan qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka aan isla soo gaarnay barnaamijka waxaa caawa soo saaray xasan axmed maxamed anigu waxaan ahay jila jaamac jile qaybta farsamada waxaa istuudiyaha cadaado qaabeynayey saaxiibkay sharmaake maxamed maxamuud sharmaake suuley sidoo kale qeybta magaalada dhuusamareeb ee istuudiyaha labaad ee rediyo cadaado waxaa qaabeynayey cabdifataax fiyaad tan iyo intaan kulmi doono hawada mar kale barnaamijkan lacayna nabaday
wadangooniya dood ku gelinabi waad dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabina dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon isdiiday aynu doone dhamaan bonkiyo dhamaan dooniya iska dayo iska dayo dadka lama noqo dadka anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi waa dardaarane adduunyadan hee hadday diidaan birqi ku cabine dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga aan isdiiday aynu doone dhamaan boorkiyo damacooniya iska dayo iska dayo dadka lama noqo dadka